asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu jimco wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo adiga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiise leh maanta waa maalin jimco ah waana maalin aada u qurux badan maasha allah waxaan rajeynayaa kelibka inaad ka faa-iideysan doontaan qof walba oo i daawanayo meeqaamka uu taagan yahay ayaan ku salaamayaa insha allah waxaan kuleeyahay jimco wanaagsan waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago caqabadaha nolosha su-aalo badana laisoo weydiiya runtii dhalinyaro badana igu xiran oo arday u badan oo cashirahayga qaato ama cashiradeyda qaato su-aalaha isoo weydiiyaan aada ay u fara badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan ayaan kasoo qaataa isbuucii markaa aan ka jawaabo hal su-aal ama laba su-aalood oo ay badanaa kusoo biyo shubtaan su-aalaha su-aasha aan doonay inaan ka jawaabo waxa weyaan nolosha ayaa igu adag waxaan isku dayay inaan isbedel sameeyo marar badan mar kasta oo aan muuqaalada daawado ama aan arko dad ka hadlayo horumarka qofka iyo sida nolosha ee qofka u guulo ku gaari karo hami ayaa i galo waxbaan isku dayaa haddana halka ayaan kusoo laabtaa waxyaalahan oo dhanna waxaa u sabab ahaan isleeyahay dhaqaalo la-aanta maadaama aanan dhaqaalo haysanin albaab kasta wuu iga soo xirmaa su-aalahaasi ama su-aashaasi kuwa u dhow ayaan rabaa insha allah inaan kaga jawaabo kilibkaani anigoo markaasi uga faa-iideynayo dhalinyarada soomaaliyeed horta daawada marka ugu horeyso lacagta iyo horumarka iskuma xirno waxaa laga yaabaa marka aad aragtid qof lacag leh markiiba inay kugu soo dhacdo horumarka qofkaasi uu gaaray lacagta waxtarkee leed laakiin waxaad ogaataa kuwa badanoo lacag haysto ba habeen kasto murugo ku baryo ba habeen kasta cabsi ku baryo ba habeen kasto walwal ku baryo kuwa aan waxba haysanin oo zero ah baa subaxii waxay kusoo toosaan farxad qurux kalsooni horumar jaceyl wax kasta haysto laakiin kuwa lacag haysta aan haysanaa jiro sababta maxay tahay lacagta sideedaba ama dhaqaalaha waa adeeg la adeegsado ee kuu fuliya arrimahaada ama howlahaada laakiin ma aha wax weyn oo farxadkeena ma aha lacagta farxadda laguu sheegaya gudahaaday ka timaadaa qanacaadkaaday ku timaadaa iimaankaaday ka timaadaa laakiin kama timaado ama ma keento farxad ma keento haddii aad aragtay daawade inaad ku faraxdid marka lacag lagu siiyo marka wax laguu iibiyo marka wax laguu sheego oo wax micnaheedu waxa weeye farxadaada waxay ku xiran tahay waxaa ka yimaada banaankaada mar kasta oo farxadaada ay ku xiran tahay ficilada banaankaada ka yimaada ay ku xiran tahana waa mar kasta ee uu hooseeyo kalsoonidaada ay hooseyso waa mar kasta aad tahay qof gudihii ebirka ah calaashan qof gudihii aan ka dhisnayn ayaa tahay ee gudihii wiigka ah saameynta markaa waxaa saameyn kugu yeelanaya waxa banaanka kaaga yimaada haddaad aragto inaad xanaaq badan tahay hadallada dadka ay ku dhibaan ee aadan dulqaadan karin waxyaalaha dadka ay sheegayaan aad moodid inay adiga mar walba kaa hadlaayaan fahmaysa oo dhinac xun markay wax negative dadka ka hadlayaan inaad adiga moodid inay ka hadlayaan micnaheeda waxaa weeye gudahaada ayaa weakness badan ka jira so marka number one horta waxaan rabaa markaa inaad horta marka hore aad isbaartid ee aad adiga dhakhtar isu noqotid ee gudahaada bal waxyaabaha adiga sababta u ah inaad dhaqaalo sameyn kari weys u sabab ah tusaale yaraan soo qaadanayaa waxaa jira wiil yar oo dhalinyaro oo soomaaliyeed ma raba magaciisa inaan sheego laakiin waa wiil aada u dadaal badan runtii da-da uu jiro iyo dadaalkiisa xaqiiqdii ma aha waxa isla eg waxa uu ku dhashay wadanka soomaaliya waxa uu kasoo tegay soomaaliya waxa uu shaqo raadis u yimid wadanka suudaan gaar ahaan koonfurta suudaan koonfurta suudaan isagoo jooga wuxuu ka shaqeeyey shaqooyin in muddo badan uu ka shaqeynaya ku qaadatay haddana wuxuu u arki waayey riyooyinkiis ayuu ka dhexeli waayey waxau ka tegey ka sodcaalay south suudan wuxuu tegay kenya shaqo ayuu ka raadiyey shaqo ayuu ka helay wuu ku qanci waayey waxa uu ku laabtay soomaaliya wuu ku qanci waayey soomaaliya joogideeda waxa uu u hayaamay ee uu aaday wadanka malaysia imisa wadan ayuu sumaray wiilkaasi yarka ah ee dadaalayo hadafyo ayuu leeyahay riyooyin ayuu leeyahay qorshayaal ayuu leeyahay waxa intaasuu u marayna wuxuu raadinaya waxaweye goolasha nolosha u ka lahaa siduu ku xaqiijin lahaa wax badanna way u dhiman yihiin dhibaatooyin badanna wuu la kulmay wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aan tababarka siiye ee aan koojinka siiye ee aan la talinta siiye ayuu ka mid yahay haddaba markaa wiilkaasi yar ma uusan weynin wuxuu cuno ma uusan weynin wuxuu xerto ma uusan weynin meelu ku noolaado laakiin waxaa ka maqan ee gubaaya ee raadinaya waa maxay waa yoolasha nolosha uu ka leeyahay waa riyooyinka yaraantiisii uu ku riyoon jiray inuu xaqiijiyo laakiin weli wuu ka dhex arki layahay wadamadaasi oo dhan uu tegay weliba hadda inuu sii jooga malaysiya kuma qanacsana wuxuu raadinayaa weli halka baadida uu goobay ee jirta inuu aado waa tusaale cajiib ah waxaad arki doontaan haddii uusan dhimanin ee nolosha ilaahay naftiisa u deysto ee uu noolyahay wiilkaasi inuu gaaro maalin maalmaha ka mid inuu hanto maalin maalmaha ka mid ah ayuu soo taaban doonaa riyadiisa waayo sababtoo ah wuxuu u maray waqti badan wuxuu geliyey jihdi badan safaro badan ayuu u maray xanuun badan ayuu uga adkaystay si uu u gaaro riyooyinka nolosha uu kale ah laakiin waxaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa meel intaa ka fudud inuu ka helo baa dhici karto haddaba waxaan rabaa daawadayaal adduunkaani aad aragtaan wuu weyn yahay adduunka markaad dhageysatid miidiyaha waxaad maqlaysaa qaaradda america qaaradda yurub qaaradda aasiya qaaradda maxay aheede latin america waxaad maqlaysaa qaaradda australia dunida qaanadaha qaaradahan waaweynee dunida ay ka kooban tahay aad bay u weyn tahay sidoo kale waxaad ogaataa fursadaha maanta aad raadinaysid ee nolosha aad raadinaysana sidaasoo kale ayay u bilaaran yihiin sida dunida ay u weyn tahay ee ay ugu nool yihiin dad ah eight bilyan ay ugu nool yihiin ayay fursadahana eight bilyan oo fursado u dhex yaalaan laakiin fursadahaasi waxaadan weli helin furihii ama albaabkii aad ka geli lahayd baad weli helin soo marka haddii furihii weli aad helin may niyad jabaysaa may ma isdhiibaysaa maya haddaa isdhiibta maxaa dhacaay de waana casnimo himiladii iyo hadafyadii iyo riyooyinkii nolosha aad ka laheyd haddii adiga aadan xaqiijin karin micnaheeda maxaad u nooshahay weyaan xaqiijinta riyooyinka iyo hadafyada laguu sheegayana daawade waxay u baahan yihiin in aad adiga xaqiijisid cid kale kuma xaqiijin karto sidoo kale qodobka ugu horeeyay ee aan ku bilaabay ahaa lacagta lacagta micno ma kuu samaynayso wiilkaasi dhallinyarada ah suudaan markuu jooga shaqu haystay lacag fiican u qaadanaya lacag la-aan ma hayso markuu kenya joogay wuu shaqaynaya lacag la-aan ma hayso soomaali markuu tagay shaquu helo lacag la-aan ma hayne maleysiya markuu tagay caqabado badanuu la kulmay laakiin weli riyooyinkiis ayuu raadinaya waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah daawade inaad ogaatid hadafkaada inaad xaqiijin kartid laakiin lacag kuma xirna hadafkaada hadafkaada wuxuu ku xiran yahay number one qodobka koowaad horta waa inaad ilaahay subxaana watacaala talada saaratid inaad taladaada ilaahay u dhiibtid oo aad tidhaahdid qorshahaanaan sameyn hadafkaanaan leeyahay waxaan rabaa inaan gaaro riyadaasaan leeyahay qorshahaas ayaan samaystay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo ilaah way caawi ilaahay wuu ku caawinayaa mar kasta ee aad niyad jabtana ilaahay subxaana watacaala u noqo ducayso oo ilaahayow i caawi dheh keligaa adigoo qol ku jiro keligaa ilaahay la hadal weydiiso inuu ilahay ku caawiyo ducayso ilahay wuu ku caawinayaa number two hadafkaada wuxuu ku xiran yahay inaad adiga qortid ee aad ka soo saartid maskaxda aad ku keedinayso ee aad ku qortid warqad ama buug number two marka aad qortid inaad u samaysid qorsho qorshahaasoo ah hadafkaasi meesha yaallo ee aad waqtiga aad qortay ee aad ka dhawaajisay ee aad tiri aniga waxaan doonayaa shan sano hadda kadib inaan ku noolaado nolol xornimo waqtiyo xornimo dhaqaale ah oo aanan cidna u shaqaynin shaqaale aanan noqonin sidoo kale waqtigeyga aanan cid kale gelinin oo aan nafteyda geliya ayaan doonaya xornimo waqti xornimo dhaqaale ayaa la yidhahdaa hadafkaada markaad halkaa ka dhigtay hadafkaasi haddaadan qorsho u samaynin welibana aadan cayumin oodan dhihin shan sanaan ku gaaraya qorshe aad u samayna sideed ku gaaraysaa way adag tahay inaad gaartid saddex marka aad qorto qorshaha ma aha inay qorshihiioo kuu qoran hadafka kuu qoran aad qolkaada iska dhigtid oo adiga howlaha iska qabsatid ma aha waa inaad u samaysaa waxa la dhaahdo daily action maalin kasta inaad ka shaqaysid hadafkaada sidaad ku gaari lahayd every day waa daily action inaad ka shaqaysid number four numberka afraad actionkii aad qabanaysid inaad joogtaysid maalmaha qaar waxaa dhacayso in hadafkaadii oo aad jecleed laguu caayo in lagu yidhaahdo waxba meesha kuma haysid af baad ku haysaa waxba ma qaban kartid meeshaan nolol ma ah hebel baa ku fashilma heblaayaa ku fashilanta waxaad meesha ku haysa ma lahan af ayaad haysaa then waa isdhiibaysaa ha isdhiibin joogtee ficilka ha marna dib ha u dhiganin okay commitment waa inaad leedahay commitment ficil commitment ah isla markaana inay kuu muuqataa sawirka ah yoolka aad leedahay qorshihii oo kugu qoran actionkii oo aad raacaysid oo ficil ah dhayle ah samaynaysid iyo joogteyntiisii maxaa kuu haray daawade waxaad usii garguuranaysaa riyadii aad laheyd nolosha inaad xaqiijisid waxaa kugu sii badanaya caqabadihii nolosha iyo culeysyada nolosha ayaa kugu sii badanaya laakiin dhinaca kale waxaad dareemaysaa inaad maalinba maalinta ka dambeysa albaab horle uu kuu furmayo ee aad riyadaada usii dhawaanaysa maxaa yeelay gool ayaad samaysay qorshe ayaad u dhigtay qorshihii ayaad dhaqaajiso waxaad u bedesha ficil action then joogteen ayaad samaysay albaabada way kuu furmayaan fursado badan ayaa imaanay dad badan ayaa u arkaya inaad adiga baahiyadooda dabooli kartid maxaa imaanaya markaa inaad usii dawaata riyadaadii aad kusii gurguurata ayaa imaanaysa qodobka shanaad waad niyad jabaysaa saan kuu sheegay inaad joogtaysa way kuga adkaanaysaa mararka qaar waad isdhiibaysaa waa inaad heshid la taliyo ama dhiirogeliya qodobka ugu dambeeya ee shanaad raadso qofku dhiirogeliya ama kooc ku hago mar haddii waqti badan aad bixinaysid oo ficilla joogto aad samaynaysid oo ficilkaada meel cidlo ah oo qaldan wado qaldan uu ku baxaya juhdi ayaa kaa dhamaanaya waqtina uu kaa dhumaya laakiin markaad raacda dariiqa saxda ah waa marka aad guulaysanaysa isku day inaad heshid qof ku hago coach ah dadkeena inta badan dhallinyaradeena waxay ku dhamaadeen ama ku rafaadeen ama horumarka u gaari waaya ama intaas oo meel ay u marayaan waxaa keenaya ma haystaan la taliya wiilka yar ee dhallinyarada aan soo qaatay ee afar wadan isu maray welina raadinay riyadiisa ka waran markii ugu horreysa hadduu heli lahay qof kooj ah ee la fariista ee la taliyo ee la falanqeeyo arrimihiisa way u fududaan lahayd inuu albaabka ugu dhow markaasi ka bilaabo hoosha midda ugu dhow inuu markaasi bilaabo way u fududaan lahayd laakiin waxa intaasoo wadan riyadiisa uu u maraayo waxa u sababay waxa weeyaan ma uusan helin la taliyo ma uusan helin qof dhiirageliyo ee waqti uu la qaato ee caawiyo qaladaadkiisa ka saxo then dariiqa u saxa albaabada saxda ah meelaha saxda ah tuso muusan helin soo marka isku day adiga maanta inaad riyooyinkaada xaqiijiso haddii aad doonayso la taliya yeelo coach yeelo waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo coachka lacag badan ayuu u baahan yahay anaa lacag ma haysto qasab ma aha maanta inaad lacag bixisid qofka coachka ah ee tababaraha ah isagaba baahiyo ayuu leeyahay haddii baahiyadiisa adiga aad dabooli kartid ama aad xalin kartid sidoo kale wada shaqeyn ayaa jirta waad wada shaqeyn kartaan waxyaalo badan ee qofka koojka ama rabo inuu ku caawiyo isaga baahiyo uu u qabo adigaad u qaban kartaa jirto oo adiga xirfadaad u leedahay maaha qofka koojka inuu wax kasta xirfadeeda yaqaano tusaaleeraan ku siinaya aniga waxaan ahay kooj dadka tababaro ayaan siiyaa qofka siduu noloshiisa u hagaajin lahaa ayaan siiyaa laakiin maxaa iga maqan waxaa iga maqan qeybo badanoo farsamada ah youtubekayga videoyada aan soo dhiga haddaa aragtaan inta badan waxaa laga yaabaa inaadan ku qancin sida aan usoo duubo qaybta farsamada markay noqoto idhidka markaan samay sidaan u dhidgaraynaa inaad ku qancina laga yaaba laakiin ka waran haddii adiga aad idhidkinka taqaano ka waran haddii adiga aad sida fideoyada loo habeeyo aad taqaano haddaad taqaano sida sawirada maxay ahada loo qurxiyo haddaad taqaano sida loogada loo sameeyo laakiin aniga aan cooj aha maxay aniga cilmigeyga ama ama maxay ahada aniga waxaan ku siinay iskiilka aan ku siinay iskiilkaadaad iigu bedeli kartaa adduunka wada shaqeen fahmaysaa adiga raadi waxaad ku fiican tahay qofkaasi uu u baahan yahay inaad kaga caawisid ayaad uga faa'iideyn kartaa adigana uu kaaga faa'iideyn karaa adduunka wada shaqeen so waa inaad heshaa coach shantaa qodob ama lixdaa qodob waa six lixdaa qodob haddii aad saways lixdaa qodob haddii aad xaqiijiso daawade waad ka baxaysaa lacag ma hayo iyo meelan wax ku bilaabo ma hayo iyo dhibaataa i haysato iyo wadanka waan ka qaxayaa iyo fikradahaada iyo hal abuurkaada iyo wax soo saarkaada meel kastoo aad joogto way kula joogaan haddii aad u aragto wadanka inuu yahay meel dadka aad kula aysan kula jaan qaadi karin ama magaalada aad degan tahay aad u aragtay waxaad adiga rabtid iyo horumarkaad rabtid inaysan haysanin magaalo kale ayaad aadi kartaa dad kale ayaa jiro ee adiga aad isku loo tihiin dadkaasi raadso ee kaga faa'iidayso buugagta akhriso buugagta saaxiibka dhig waayo mar kasta oo aad buugagta akhrisid ama aad bodkasta dhagaysatid ama aad youtubyada dadka wax soo saarka leh ee dadka dhiirageliya aad ku xirnaatid waa mar kasta oo maskaxdaada ay dhisantaa mar kasta oo maskaxdaada ay dhisantana ee ay kobacdana waa mar kasta ee wax soo saar aad yeelatid daawade la qabsataasi ha isku dayin inaad isdhiibtid oo aad tidhaahda ani wax ma sameyn kara waxaad ku fiican taha jira waxaad ku fiican tahay ee creativeka aad ku tahay ee maalintaad yareed arday ama maalintaad yareed aad ku riyoon jirta inaad samaysa maxay ahaayeen qaryadaada haddii aad ka weynaato xataa weli way kuu baahan tahay weli qofkii yaraantii wix aad jecleed ayaa tahay way kugu nooshahay riyadii dhexdaaday ku nooshahay hadayicina maanta raadso qorshe u samayso ilaahi subxaana watacaala la kaasho hadaf u dhigo action ficil joogta ah u samee okay joogto u samee sidoo kale dhiirigeliye ama qofku hago ee balaankaada kuu qorsheeyo qorshayaashaas kula dhigo ee kula dejiyo ee waqtiga time managementiga kula sameeyo samayso jimco wanaagsan aad baad umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu